dhalinyaro si gaara isku xilqaamay ayaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ka bilaabay olole wacyigelin la xiriira khatarta uu leeyahay cudurka covid nneteen iyagoo agabka cudurkaasi looga hortago u qeybiyey dadka danyarta ah iyo kuwa nadaafada ka shaqeeya xasan suleymaan axmed wuxuu kamid yahay dhalinyarada isxilqaamtay ee xaafadaha magaalada jowhar ka wada wacyigelinta cudurka coronavirus waxa uu sheegay in bulshada ay u tilmaamaan calaamadaha uu leeyahay cudurkaasi iyo sida looga hortago wax walba wacyigelin eh hore waan u maqalnay haddana waan wacyigelinaynaa waxaan wacyigelin u samaynayaa khatarta uu leeyahay coronaviruska coronahu horta awalan wuxuu leeyahay cudur oo waxaa isku arkaysaa qandho qufac iyo hindhisho calaamadahaasi haddaa isku aragtid waa calaamadihii karoonaha lagu sheegay marka waxaa la rabaa inaad ka foojignaatid oo meelaha caafimaadka eh iyo asiga meelaha lagu daweeyo inaad tagtid waxaa ugu hortagi kartaa horta ugu horeyn inaad facemas xiratid dhinaca kale shariif axmed calisow waa guddoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada ee hiil waxa uu sheegay in haweenka ka shaqeeya nadaafadda uu si gaara kaga caawin doono agabka qashinka loo adeegsado ka urur ahaan waa garab taagannahay waxyaabo badan oo dhammaystir u baahan oo agabyada ay ku shaqeeyhayeen iyo bulshada qaabka ay ugu adeegayeen wax badanaa ka dhiman waxaan jecelnaha ilaah hadduu yidhahdo ka urur ahaan inaan la soo gaarno waxyaabihii asaasigahay oo nadaafadda looga shaqay lahay haddii ay ahaa lahayd maknisooyinkii wixii wax lagu xaaqayay iyo wixii wax lagu jarayay iyo galofiskii insha allahu tacaala aad iyo aadaa u mahadsantihiin dhalinyaradan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa taga xaafad walba si bulshada ay ugu wacyigeliyaan halista uu leeyahay cudurka dilaaga ee coronavirus iyagoo agabka sida afsaabka iyo jeermis dilaha u qeybiya dadweynaha reer jowhar